wararka ka imaanaya dalka sweden ayaa sheegaya in qof baabuur wata uu dardarsiiyey mid ka mid ah waddooyinka ugu waaweyn magaalada caasimadda stockholm wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in uu jiro khasaare nafeed oo dadka soo gaaray nuur bukhaari ayaa weerarkan waxa uu ka waraystay weriye cabdiraxmaan xasan xudeyfi oo ku sugan sweden magaalada stockholm goob ay dadku ay ku badan yihiin ayaa gaari xamuul ahay waxau ku jiray dadweynihii halkaasi joogay ilaa hadda tirada dhimashada waxaa laleeyahay muurgeysadu ay qurayaan ilaa saddex qofoodin ay ku dhinteen dhammaan waxaa la xiray wadooyinka soo gala hareerahaas oo ah goob ay dadku ay ku badan yihiin ilaa hadda lama ogo sababta keentay falkan gaariga ninkan ku jirsiyey laakiin gaarigii ayaa iminka gubanayo sida hadda warbaahinta waddanka sweden ay sheegayaan wax faahfaahinana iminka ilaa hadda kama soo bixin marka goobta ay wax ka dhaceen ma goob la yaqaano oo ay dadku isugu imaan jireen ba
ha waa goob caan ah waa centerka magaalada stockholm waaye waa meel dadku ay ku badan yihiin oo dukaamada ugu badan ay ku yaalaan boolisku ilaa iyo hadda ma ka hadleen yaase loo malaynayaa in weerarka ay qaadeen ilaa hadda booliska kamaysan hadlin laakiin waxay xireen dhammaan gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka kale caadiga ah ee jidadkaasi hareerahooda mara wadooyinka ayay xireen gawaari aada u fara badan oo kuwa booliska ah iyo kuwa dabdamadka ah iyo kuwa gurmadka ahba goobta ayay iminka ku sugan yihiin dhaawacyo badan warbaahintu sida aan haddaba ka daawanayo t v-ga ayay sheegayeen marka dhacdadani ma ma dhacdo cusubba mise sweden falkan oo kale hore ugu dhacay waa falkii ugu horeeyay oo fal noocan oo kale ah oo gaari lagu jirsiyey dadweyne meel joogaan waa markii ugu horreysay ay ka dhacdo magaalada stockholm laakiin lama oga falalkani inuu salku ku hayo falal argagixiso iyo in si kale uu dhacay falkan
kaasi waxauu ahaa weriye cabdiraxmaan xasan xudeyf oo ku sugan sweden oo ka hadlayay nin baabuur wada oo dad ku jirsiiyey dalkaasi sweden gaar ahaan magaalada stockholm waxauu warramayay nuur xasan nuur bukhaari halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga